bismillahi raxmaan raxiim v o waa mahadsan tihiin degmooyinka la xoreeyey oo galmudug ka tirsan oo nimanka argixisada khawaarijta laga xoreeyey waxaa ka mid a degmada ceeldheer oo gobolka gilgudud iyo degmada xarodheere gobolka mudug iyo degmooyinka ama deegaanada galcad iyo masegawaa marka deegaanadaas iyo degmooyinkaas aan sheegnay dhammaantood dadku horta way ka qaxeen markii hore dagaalaana weli howlgalku wuu ka socdaa aagooda laakiin dowladdaasi buuxda gacanta ugu haysa ciidamada qaranka ciidamada daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka marka dhammaan deegaanadaas si tartiib tartiib ah ayay ugu soo noqonayaan adeegyadii aas-aasiga ahaa dowladduna waa ka shaqaynaysaa insha allahu tacaalaa sida biyaha isgaarsiinta caafimaadka waxbarashada adeegyadaas oo dhan insha allah waxaan rajaynaynaa inay asbuucyadan ay si tartiib tartiiba ay usoo noqdaan dadkana way soo noqnoqdeen inta duurka jirtana waxaan rajaynaynaa insha allahu inay kusoo noqdaan dowladdoodana way ku kalsoon yihiin shacabku wayna la shaqaynayaan dadka deegaankuna ayagaa abaabulan oo dagaalka khawaarijta kula jira oo iskood isu abaabulay oo iskood u dhibsaday inay iska qaadaan cadowga waxaan rajaynaynaa inay horumarkii shan iyo toban sano ama dhowr iyo toban sano ay moogaayeen oo degmooyin kale ay kula tartami lahaayeen inay u soo noqdo insha allahu tacaala
sacaad wasiir meelaha qaarkood kama jirin isgaarsiintan internetka ah sida degmooyinka ceeldheer xaradheere oo muddo ka badan toban sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab dadka deegaanada si ay dib ugu helaan adeegyadaas ma kala hadasheen shirkadihii isgaarsiinta ahaa
runtii arrintaas waa waa wadnaa waana dhowdahay degmada ceeldheer oo kale adeega internetka hadda wuu shaqaynayaa degmada xaradheere haddii ilaahay idmo waa la dhameeyey hawsheeda hadda maantay wixii ka dambeeya waa waa loo sii deynayaa deegaanadaas aada iyo aad bay ugu dhib qabeen adeegan isgaarsiinta internetka oo muddo dheer hawada ay ka maqnaayeen nimankaas cadowga waxyaalaha horumarka oo dadka ay kala dirireen bay ka mid tahay sababtoo ah xataa dadku ma aysan haysan maaragtay aaladahan lagu isticmaalo maaragtay lagu isticmaalo internetka oo kale maysan haysan mobeelaha yararkaah gacanta oo dadku ay u yaqaanaan kuwan yararkaah noogkeeda iyo haa kuwaasay haysteen dadka xataa umaysan ogoleen inay maaragtay ay la yimaadaan adeegyo fiican marka hadda adeegaas waa la soo celiyey waana degmooyinka inta dhiman iyo deegaanada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka o dhanna waa gaarsiinayna insha allahu tacaala kuwa la xoreeyeyna waa loo sii deynayaa kuwa aan xoraysnaynna insha allah markii la xoreeyo horaa looga sii deynayaa waxayna ka mid yihiin horumarka degmooyinka kale ay kula tartamayaan insha allah
saacadta wasiir degmooyinka qaar markaad aragtid oo shabaab laga xoreeyey ma lahan waxbarashadii adeegyadii caafimaadka kama jiraan sidoo kale isgaarsiintan internetka ah kama jirto maxay tahay sababta shabaabku ay deegaanada ay joogaan aysan ugu ogolaanin waxbarashadii caafimaadkii iyo adeega internetka ah sababtu waxay tahay dadkii bini aadamka ahaa waxa ugu qiimaha badan oo ilaahay dadka uu ilaaliyey waa nafta qofka muslimka ah dad marka bannaystay dhiiggii muslimka oo ilaahay u xarimay dembi ugu weyn oo ilaahay laga galo waa shirkiga gaalnimada dembiga ku xiga waxa weeye waa dhiigga muslimka in la bannaysto marka qof muslim ah dilkiis iyo dhiiggiis dad bannaystay ama koox bannaysatay haddee inay waxbarasho iyo caafimaad iyo horumar iyo waxaas ay ka fakeraan hadde suurtagalba maba ahanba marka waxaan ognahay inay dadka siyaalo badan ula dirireen inay waxbarashada dadka horkacay ciidamada